waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
xukuumadda federaalka maamulka gobolka banaadir taliska biriiska culimmada iyo dhakhaatiirta ayaa si toosa bulshada ugala hadlay xaaladda cudurka halista ah ee sii baahaya ee covid sagaal iyo toban kaasi oo maalinba maalinta ka dambaysa kiisas cusub laga soo sheegayo wasiirka caafimaadka xukuumadda federaalk ee soomaaliya fawsiyo abikar nuur ayaa ka hadashay xaaladihii ugu dambeeyey ee covid sagaal iyo toban dadaalada socda ee lagu xakamaynayo horumarada la gaaray iyo qorshaha la doonayo in lagu joojiyo faafitaanka cudurkaasi wasiiradda ayaa faahfaahisay tirada guud ee dadka baaritaanada lagu sameeyey tan iyo markii uu shaqo bilaabay shaybaarka iyadoona sidoo kale sharaxday tirada bukaanada cudurkaasi laga helay iyo inta u geeriyootay ilaa iyo iminka ilaa inta la howlgeliyey shaybaarka qaranka toddobadii abriil waxaa la baaray boqol iyo siddeetan iyo lix qof qofood oo looga shakiyey cudurka waxaa laga helay siddeetan qofood siddeetankaas laga helay toddobaatan ka mid ah waa rag tobanna waa dumar dadka u badan ee xanuunka laga helay waxa ay da'dooda u dhexaysaa labaatan ilaa iyo afartan jir kuwaasoo ah boqolkiiba lixdan bukaanka la xaqiijiyey bukaanada la xaqiijiyey inay qabaan cudurka boqolkiiba in ka badan sagaashan waxa ay joogaan magaaladan muqdisho inta testiga lagu sameeyey markii laga soo bilaabo lix iyo tobankii abriil labada kun iyo labaatanka waa boqol iyo sagaashan iyo saddex inta la xaqiijiyey inay bositif tahay inta xaaladood oo bositif ah waa siddeetan inta la xaqiijiyey ee bositifka ah ee labka ah waa toddobaatan inta la xaqiijiyey ee dhadiga ahna waa toban guud ahaan tirada sidaan horey usoo sheegay waa siddeetan qof magaalada muqdisho inta qofoo laga helay waa toddobaatan iyo saddex magaalada hargeysa waxaa laga helay shan magaalada kismaayo waxaa laga helay labo tirada guud waa siddeetan ilaahay ha u naxariista jannadina ha ka waraabiya waxaa cudurka u dhintay shan ruux oo saddex ay ku dhimatay isbitaallo iyada oo si aad ah loo dhaliilay daryeelka ay dowladdu ka heli karaan dadka laga helo caabuqani ayaa wasiirka caafimaadka waxay carabka ku adkaysay in bukaanada hadda loo diyaariyey daryeel caafimaad oo leh qalab dhammaystiran wasaaradda waxay u astaysay isbitaal martiini inuu noqdo xarunta daaweynta markii isbitaalka loo asteeyey la tacaalidda bukaanka laga helo cudurka waxaa loo qoondeeyey afartan iyo lix sariirood oo keliya waxaa yaalay siddeed mashiin oksijiin ah oo midkood uusan shaqaynaynin sidoo kale isbitaalka ma lahayn xarun daryeel bukaanada daran i c u waxaa la dhammaystiray dhismaha qaybta i c u-da waxaa la dhigayaa shan iyo labaatan sariirood oo qalabkooda u dhammaystiran yahay si loogu daaweeyo bukaanka u baahan i c u waxaa la kordhiyey tirada mashiinada oksijiinka hadda waxaa yaalla konton sariirood oo leh mashiinka oksijiinka kuwaasoo loogu talagalay in lagu caawiyo bukaanka uu xanuunka ku rido neef qabad waxaa isbitaalka hadda taallo toban bukaan oo xaaladooda caafimaad lala tacaalayo sheekh bashiir axmed salaad oo ah guddoomiyaha hay-adda culimmada soomaaliyeed ayaa ka hadlay muhiimadda uu islaamku siiyey in qofka uusan naftiisa dhibin isagaoo adkeeyey in xilligan oo kale ay bannaan tahay in ruuxa muslimka ihi gurigiisa uu ku tukado salaadaha si loo xakameeyo faafitaanka cudurkan halista ah diinteenna muqadaska waxaana siisay jaanis bayna siisay iyo ruqsad qofka muslimka loo fududaynayo in naftiisa uusan dhibin ama dadka muslimiinta uusan dhibin walidaalika waxay culammadu soo jeediyeen oo noo caddeeyeen qofkii cudurkan isku og inaysan u bannaanayn inuu masaajidda iyo meelaha kulanka uu tago qofkii kale xataa ay u bannaan tahay inuu maaragta iska joogo gurigiisa oo salaadda jumcada iyo jamaacada ay ka dhacayso qof kastoo naftiisa u baqahaya runtii qof kasta inuu maa naftiisa u baqo wakhtigeedii baa la joogaa fiditaanka cudurkana aad buu halis u yahay si fududbu u maaragtay ayuu u fidayaa marka annagoo ka faa'iidaysanayna jaaniska diintuna siisay in dadka muslimiinta soomaaliyeed gaar ahaan dadka cudurrada maxaanku khatartaa qaba ama dadka da'da ah oo cudurkan aad iyo aad u maaragtay wuxuu yeelayn karo inay naftooda u baqaan oy naftooda ilaaliyaan ayaa xaq loogu leeyahay ilaahi subxaana wa tacaala ayaa rusaddaana siiyey markii laga faa'iidaysto ayaa loo baahan yahay agaasimaha isbitaalka madiina doctor maxamed yuusuf oo isla xubin ka ah guddiga qaran ee ka hortaga covid sagaal iyo toban ayaa dhammaan bulshada ugu baaqay inay ku dhaqmaan talooyinka caafimaad ee lagu xakameynayo faafitaanka cudurkan covid sagaal iyo toban si guul looga gaaro qorshaha bidqabka iyo daryeelka bulshada soomaaliyeed annaga haddaan takhaatiirnahay waxaan dadkeenna u sheegaynaa wacyigelinta waa muhim waa muhim in wareegga la yareeyo hadduusan muhim ahayn in mataqaanaa maask la xirto in sanka iyo afka la daboolo in gacmaha la dhaqdo in sida laysku dhowri karo laysku dhowro waxaa la rabaa arrintan inaan ahaano aan iska dhigno dad mas-uul ah takhaatiir haddaan nahay aan farayno cudurkan waxaa looga rayn karaa waxa waaye annagoo wada jirno wacyigelinta iyo waxyaalaha aan siinayna qaadanno ama wiirta ka soo baxayso takhaatiirta iyo hay-adaha dowladda iyo iyo culimaa diinka oo dhan in la qaato in lays dhowro in lays xafido muqdisho waxaa habeenkii labaad ka dhaqangalay xayiraad ama bandow xilliga habeenkii ah oo ay dowladdu ku soo rogtay si loo yareeyo faafitaanka coronavirus taliyaha ciidanka biliiska soomaaliya jenaraal cabdi xasan maxamed xijaar ayaa ka warbixiyey sida bandowga uga dhaqangalay magaalada caasimadda ah isagoona aada ugu mahadceliyey shacabka soomaaliyeed ee gartay inay sida ugu habboon dowladda ugala shaqeeyaan dhaqangelinta bandowgan sidoo kalena ciidamada amniga ayuu mar kale faray inay si wanaagsan ula dhaqmaan bulshada soomaaliyeed waxaan rabaa inaan halkan kaga faa'iidaysto u sheego xalay iyo habeen horena aan u sheegaynay ciidamada qalabka sida caawana aan ku celinayaa mar labaad in ciidamada qalabka sida ee jooga jeegboytiyada ama meelaha loogu talagalay inay dadka ku kontaroolaan iyagoo amniga dhowraya oo howl adag qabta oo muxuu ahaa aan la-aanteed magaaladana sidaan ahaateen haddana waxaa saaran waajibaad gaar ah oo ah la dhaqanka dadka waxaanu rabnaa aan ciidanka la farayaa inay dadka u naxariistaan inay baabuurka joojiyaan inay eegaan umulaha la wado dadka waayeelka la wado dadka uu cudurkani soo ritoo la doonayo inay qiimeeyaan xaaladda oo ay baabuurtaas iyo kuwa khudaarta wada iyo kuwa dekadda ka shaqaynaya oo dalka ay kala xirina caadi ay u socotaan wixii lagama maarmaan ah waxaanu sidoo kale dadweynaha ka codsanaynaa inay ciidamada u fududeeyaan cabdiraxiid cabdisamaad idaacadda s b s muqdisho
like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s soomaali